suuqaniyo sababta xiran yaha sabab kale ma ahan iyo suuqa waxaa badatay amni daradiisa amni daradii hadii ay suuqa ay ku badatana dadkii markaan u tagno dhahno war qofkii qofkaan dilay hala sheego ama xataa soo u yeelay ama xataa markaan dhahno mataqaanaa muxuu aha qofka yaa ujeeday in la yidhahdo maya ma aragta qofkii maya haye ma ujeeda maya soo u yeela ma ogi war gurigaaga idiisa wax lagu dilay ama dukaankaaga idiisa wax lagu dilay say rabtaa marka kowna ma aha labana ma aha saddexna ma aha dhowr badan ay soo dhowr jeer ayay soo noqnoqotay sidaa darteed shalay aa ugu dambeysay ninaa lagu dilay shibiya oo meesha ka shaqaynaya markaan tagnana cid wax noo sheegto waa la waayey dadkii marka waa la qalqalgeliyey maskaxda ayaa laga galay waxaan rabnaa anaga marka inaan maskaxdooda furfurno lana shaqayno wacyigelino dadkana u sheegno inay amniga qayb ka noqdaan maadaama ay ayaga suuqa joogaan kuna ganacsanayaan naftoodana iyagoo ilaaliyaan annaguna wixii karaankeena aan ka geysano sidaas ayaan ula hadlaynay maanta suuqu saasoo maanta u xiran yahay dhib kalena ma jiro wax walba maa waxaa ka muhiimsan qof muslim ah ee inta la dilay la leeyahay ma ogi ama ma arkin xataa qaarkood ay kasoo dhowdahay xabadda ma maqasha daatir hadii lagu yihahdo xabadda dhiciisa xataa ma maqlin hada ujeeda xataa xabadda qaylinaysa xataa ma maqlin inay dhahaan ayaa kasoo dhow arrinta noocaas geysana waa baqdin loo geysta ida iyo hantalad loo geysta waa iyaga annagu meesha waa ku wacyigelinaynay suuqa in la xiro waxaa waxaa ka daran in dad lagu dhex dilo ee la yihahdo ciddiisana ma naqaano marka ganacsiga suuqa wuxuu u xiran yahay waxawaaye in lala hadla bulshada in loo sheega bulshada soomaaliyeed ee meesha ku ganacsata in mataqaanaa muxuu ahay amniga nagala shaqeeyaan in ay nagala shaqeeyaan mataqaanaa muxuu ahaa biricda mataqaanaa muxuu aha suuqa ayaguna naftooda ay u kalsoonaadaan dawladooduna ay aaminaan dadka u shaqeynaya ay aaminaan kalsoonina ay helaan ganacsatadii oo dhan waxay joogtaa xarunta degmada ilaa iyo heer shirkadeed ilaa iyo warato baqaarey wixii oo dhan xafiiskaan wada fadhinaa meeshaan wada joognaa wax dhibaato ah oo problem ah oo jira ma jiraan waxaan rabnaa inaan go-aan ka gaarno suuqba-aad xalkii sidii loo maareyn lahaa xalkoodana waxaa laga rabaa ganacsatada soomaaliyeed iyo maamulka degmada inay isla meel dhigaan saasaanan mataqaanaa ku ballanay dadkana haddaan loo yeerin wax loo sheegin waxawaa dadku wax ogaan maayaan marka saasaan ugu yeerinay saasayna degmada ku joogaan dadka ma insha allahu tacaala ganacsiga suuqa dib uu furmaya sida u dhaqsiyaha badan insha allahu tacaala waana qasab waa muhiim waana dareensannahay laakiin bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa hadda nala jooga waana insha allahu tacaala fasixi doonaa saacadaha soo socdo diyaar waxay unoqon doonaa inay mataqaana biskoodi hoolo iyo hoolooda ay furtaan laakiin waxaa muhiim ah in aan wax isla meel dhigno qaabkaan isula shaqayn lahayna aan ka wada hadalno annagoo tixgelinayna ayaga oo rabna qaabkii leesula shaqeyna inaan kala tashano ganacsatada mataqaana iyo dadka businesska leh dadka suuqbacaad mataqaana maxoo ku ganacsada maanta suuqbacaad waxaa meeshaan jooga waratadii ay ugu yar tahay shirkadihiin ay ugu waawen yihiin marka wax dhiba ma jiraan bulshaduna in la qanciyo ayaa anaga ayaan mas-uulnahay waxay ku qanacsiin loo sameeyo wax allaale wixii go-aanka soo baxayo suuqbacad insha allahu taala lagu dhafi doonaa